بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوان الله في ذلك على منهج أونلاين بلاتفورم أن نقدم لكم هذه المادة العلمية سائلين الله عز وجل أن ينفع بها إنه ولي ذلك ذلك القادر عليه
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد waxaa biidn illaahi tacaala waanu bilaaban doonaa cashuradii waxa weye sidii horeba ardada ila socotay aanu dhiga jirnay waxa weeye musalax alxadiidka ku saabsanaa ayaa insha allahu tacaala aanu halkiisa bilaaban doonaa waxaana sida aad ogeysiiskanba cilaalka ad ku aragteen uu kitaabka ugu horeeya anu dhigan doona insha allahu tacaala wuxuu noqon doonaa kitaabkan ku caanbaxay albaacisu alxafiif sharxu iktisaari culuumi alxadiid alxaafiz ibnu kasiir raximah allahu tacaala kitaabkan waxa uu ka mid yahay kutubta waxa weeye bilowga ah cilmigan mustalaf alxadiidka laga qoray waayo cilmigan mustalaf alxadiid ee ka warramaya qawaaniinta riwaayada kutub kala duwan ayaa culimmadu raxmatullaahi calayhim ay ka qoray kutubtaas qaar waxa weeye bilow ah iyo qaar waxa weeye dhexdhexaad ah iyo qaar kutub daadheer ah intaba waa laga qoray kitaabkan markaas kutubta bilowga ah waxa weeye kooban ee cilmigan laga qoray ayaa uu ka mid yahay cilmigan mustalax alxadiid laydhaa amba qawaaniin riwaaya amba cilmu alxadiid amba usuul alxadiid waxa waxa weeye culimadu ku tacriifiyeen inuu yahay cilmun biusuulin waqawaaniin waqawaacid yucrafu biha axwaalu alraawi waalmarwiy min xaysu alqabuulu waalraddu waa cilmi xeeran iyo qawaaniin leh oo lagu ogaado axwaasha qofka wax soo guurinaya xadiiska soo warinaya iyo xadiiska la soo guurinayo lafahaantiisa marka laga fiiriyo xagga inuu yahay wax la ogolaanayo oo la aqbalayo iyo inuu yahay wax la radinayo oon la aqbalahayn tacriifkaas ayaa ugu fiican tacaariifta culamadu raxmatullaahi calayhim ay ku tacriifiyeen cilmigan mustalax alxadiidka leeda xadiidka cilmulxadiidka marka laga warramayo ugu horeysa waxay u kala qaybiyaan culammadu cilmu alxadiidi riwaayatan iyo cilmu alxadiidi diraayatan cilmu alxadiidi riwaayatan waa inuu qofku macrifo iyo aqoon uu yeesho waxyaabaha marwiyaadkaa ee rasuulka sala allahu calayhi waaalihi wasalam laga soo guurinayo waxaana kaa ka warraba kutub alxaadiid cilmu riwaaya oo ah in macrifo iyo aqoon loo yeesho waxyaabaha rasuulka laga soo guurinayo sala allahu calayhi waaalihi wasalam ee ku saabsan waxa weeye rasuulka dhammaan wax kastaoo wax ka soo fulay ambaaba mid ku saabsan aqwaashii rasuulku yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam amba afcaashiisa waxa weye ha ahaato amba waxyaabii lagu agsamiyo ogolaaday amba tilmaamihiisa ku saabsan kuwa abuurka iyo kuwa waxaweye akhlaaqda rasuulka sala allahu calayhi waaalih wasalam ku saabsan waxaa cilmigaa la ydhaha cilmu xadiisi riwaaya waana kalida kutubta axaadiis aanu ku dhiganno waxa weeye dee kutubtayda mukhtasaraadka alarbaciin nawowiya waxa weye uu ka mid yahay waxa weye riyaad saalixiinka uu ka mid yahay uu ka mid yahay لكتبت أحاديث في مسند كانت وصحيح الإمام البخاري رحمه الله لصحيح مسلم فأوحى إلى علم الحديث رواية وحنا قصة كو قال وحيا به رسولك اللي قلت وري صلى الله عليه وآله وسلم سوى حوالي مركز دي سنة رسول فوق عطوه وعمل صلاة أو قدم وجه رسولك تسمع بدنا وحى إلى علم الحديث دراية علم الحديث دراية هو علم خصاصا in macrifo iyo aqoon loo yeesho dadka wax soo warinaya axwaashooda waxyaabaha la soo warinayo xadiidka axwaasha uu leeyahay shuruudda xadiidka lagu aqbalayo xadiidka waxa weeye goortuu maqbuul noqonayo markuu mabduud noqonayo sifaadkay leeyihin dadka soo warinaya waa cilmigan hadda uu dhageena cilmu lxadiisi mustalax alxadiiska ku caanbaxay waxaa la idhaha cilmu lxadiisi diraayatan cilmu lxadiisi diraayatan ayaa la idhaha ambaba mustalax alxadiis مصطلح الحديث ولا يرى علم الحديث علم الحديث كان بعلوم الحديث ولا يرى اصول الروايه عند اصول الحديث علماء كما قعدان قوانين الروايه واسوى معنى به وسمامي ومن باب وحنا يتعدد الاسماء واتحاد المسميات ووحي تمام وحنا هو علم وابو برن هي خيارتها وحوي لو كلا شاندين iyo waxyaabaha la soo guurinayo si waxa weeye loo ogaado tiisa maqbuulka loo qaato lagu camal falo kiisa waxa weeye madduudka ee la aqbalahayna laga tago oo waxa weeye aan lagu camalsanin markaas cilmigan cilmi alxadiid mustalax alxadiidka la idhaha waxa uu ka warramaya mawduuciisa uu ku saabsan yahay ee uu ka warramayo waxa weeye waa buwaad buwaad waa maxay waa dadka xadiidka soo teginaya ee soo kala guurinaya waayo xadiidka rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalam dee marka si toosa ugumaynan qaadan saxaabad saxaabadii baa rasuulka si toosa uga qaatay saxaabadii markay ka qaateen taabiciintii baa ka qaatay taabiciintiina kuwiisa waxa asbaabu taabiciin baa ka qaatay ilaa sidaa wax weeye lagu soo gaaray markaas dadkan soo kala guurguurinaya axwaashooda inay yihiin waxa weye markaas dee dad wax laga qaadan karo markaas saxaabada laga soo reebo oo dhammaantood cuduula kuwa kale waxa weeye dad wax laga qaadan karo marka laga firiyo xagga xifdiga iyo dabdiga iyo cadaaladda iyo diinta iyo qaaraan laga qaadan karin waxa weye waa leeyihin xataa waxaa soo baxay waqtiyada qaarkood si uu kaf ah rasuulka sal allahu alayh waali wasalam markaas uga been abuuranaya oo waxa weeye intay islaamnimo muujisteen axaadiis islaamka dacninaysa oo duraysa wax weye dejiyey oo waxa weye zanaadiqo loo yaqaan kuwaasoo markaas dee axaadiistooda sidii waxa weye loo kala loo saari lahaa ee waxa weye loo ogaan lahaa ayaa culimadu cilmigan waxa weye mustalax alxadiidka iyo dejiyey markaas matniga iyo sanadka ayaa waxa weye cilmigan uu ku saabsan yahay qawaaniintiisa iyo waxyaabaha waxa weye markaas insha allahu tacaala aanu baran doono ujeedada loo dejiyey waxa weeye gaayada ujeedada loo dejiyey waa in wax la kala saaro oo la kala saameeyo xadiiskii wixii la soo guurinayay kiisii waxa weye markaas maqbuulka ahaa iyo kii mabduudka la qaadanayo iyadoo dadka wax soo warinaya waxa weye markaas loo adeegsanayo iyo dawaabid iyo xeerar uu leeyahay insha allahu tacala markaas inoo ee waxa weeye iman doono gaarna kuma aha cilmigan waxa weeye qawaaniintiisana waxa la soo guurinayo lagu kala saameynayo xadiidka rasuulka sal allahu alayh waali wasalam iyo aqwaasha saxaabada iyo taabiciinta iyo culimada waxyaabaha asaaniidda lagagu soo guurinaya qura gaarku ma aheen akhbaarta waxa weye lasoo guuriyo dhammaanteed khabar kasta haddii waxa weye markaas looga dhigo miisaan waa shay lagu kala ogaan karo cidda hadalkiisa la qaadanayo oo warkiisa waxa weye saxuu noqonayo iyo cidda aan waxa weye markaas aan la qaadanayn sidaa awgeed awgeed ee culimada qaarkood waxay waxaa habboon in lagu magacaabo waxa weye miisaan alakhbaar akhbaarta iyo wararka wixii lagu miisaamayey waxa weye lagu kala garanayay kiisa saxda ah iyo kiisa aan sugnayn waana cilmi waxa weye markaas faa'iidadiisa iyo waxa weeye mirihiisu aada iyo aada u wen yahay waxaana dee waxa weye markaas faa'iidadiisa nagaga filan inuu yahay cilmi lagu kala ogaanayo waxyaabihii rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalam laga soo guuriyey kiisa waxa weye sugan iyo ka aan sugnayn dabeeta wixii sugnaana waa lagu camal falaya wixii waxa weye markaas aan sugnayna waa laga tegay ma aha wax kastoo rasuulka laga soo guuriyaa mid sugan waayo dadkii wax soo guurinaya ayaa waxa weye ku xiranyay xataa saxaabadu ridwaan ullahi calayhim waxa weye in la kala saandeeyo waxyaabaha lasoo guurinayo oon cid kasta waxa weye waxba laga qaadan cilmigan yani bilowgiisu waktigii waxa weye markaas saxaabada waa uu bilowday oo waxa markaas dadku iska fiirin jireen waqtiyadii katabku ay waxa weye markaas bilowdeen oo markaas dadka haasin waxay ka qaadan jireen cidda kalena ee waa iska dayn jireen sidii kusoo arortay muqadimatu saxiixi muslim xadiiskii ibnu cabaas oo basheer ibnu kacb waxa weeye taaric buu ahaa dabeetana xadiisku u sheego markaasuu ka jeestay markaasaa wuxuu ku yidhi maxaad igii jeesanaysa xadiiskayga oo dhan miyaa diiday mise waxa weya markaas xad xadiidka laadinkiisa xad laga qaadayn markaas wuxuu ibn cabbaas ku yidhi markii hore waxaan ahayn kastolaya qaala rasuul waynu degdegi jirnay buu laakiin lamaa rakiba nas astacmalu daluub markii mid waxa weya laydaya mid buuba dadka ay fuuleen yani mid wax laga qaadan karo iyo midaan waxba laga qaadan karinba lam naakud ilaa ma nacay ma gar maanaan qaadan ilaa waxaanu garanaynin iyo hadal saxaabana waxaa asal xadiis qisadaas ay tahay radd lmursal xadiiska mursalka oo hadalka taabicigu rasuulka waxa weye uu kasoo warinaya celintiisa iyo waxa weye hidintiisa inay tahay shay daahir oo soo isbaxday waktigii waxa weye saxaabada waayo ciddanu leeyahay hadalkuu ka qaada waa dhinaciisa siiri waayo taabici ayaa waxa weye markaas u ah waa kaasaasoo kale ibnu siriin laga soo riri ahaa waxa weeye ina hada alcilma diin fanduruu canman ta'kuduuna waxa weeye diinaku markaa cilmigana ay ahmiyadiisa iyo faa'iidadiisa waxay ka muuganaysaa dee inuu yahay shaygii lagu kala saarayey lagu kala shaandaynayey waxa rasuulka ka sugnaaday sala allahu alayhi waaalih wasalam iyo waxaan ka sugnayn waa culimadu isku waafaqsan yihiin oo isku ijmacsan inay jirta axaadiis waxa weye deeqa oo dadka qaarkood waxa weye rasuulka u tiiriyeen waa silsiladan loogu tiirinayo ayna waxa weye sax ahayn axaadiis waxa weye markaas islaamka duraysa mid kaloo waxa weye sideeda beenu ah mid waxa weye markaas dacfigeedu shadiid yahay baa jirta aada ugu daran yahay mid waxa weye sugnaanteeda khafiif tahay waxa weye shuruudda ayaa jirta sidaa awgeed waxa weye markaas waxaa loogu baahanaya cilmigan inuu waxa weye qofku kala ogaado rasuulka waxa laga soo guurinayo kiisa sugan iyo waxa weye kaan sugnayn wadatanka saxda oo qaasaka kalena waxa weye iskaga sugan aqwaashii saxaabada sidaas kale soo gudagelaysa oo lagu kala shaandaynaya hadallada laga soo warinayo aqwaashii taabiciinta culimada kale waxa weye qofku war markaa dee hadalkooda sanad iyo daday kasoo kala qaadqaadanayaan waa lagu miisaamaya oo waxa weye waa lagu shaandaynaya cilmigan waxa weye mustalaxa xadiiska san kasta waa uu gudagelay oo qofkii ka hadlayay waxa weye fiqiga waa u baahanay waayo fiqiga waxa uu markaa ku dulisan yahay dee kitaabka ilaahay iyo axaadiista kitaabka waxa weye marka masalada fiqiga loo soo deliisanayo waxaa loo baahanaya inuu qofku fiiriyo waxa weye weji dalaal qaabka waxa weye aadu xukunkan laga soo qaatay u tusayso xageeday ka tusaysa yani hadda waxa laga yaabaa inta iyada waa qadciyi subuut waa sida tawaatira qur-aanku laakiin qaabka waxa weye aadu ay u tusayso xukunkan in la fiiriyo weyi waayo qofka hadduu dee kulwal waa waxad haddana waxaan u deliisanaya in markaas salaada subax laba ragcadood ay tahay waxay noqonaysa kaafyo kala delisan maa aadu waxay ka warramaysa wuxuu u deliishanaya wax isku mid maaha marka xaggaas laga eegaya xadiidka rasuulka ayaa mastarka labaad ee fiqi faqiih waxa uu deliishanayay xadiidkiina waxaa laga fiirinaya waxa weye dhinaca dalaalada xukunkan ma kutusaya waxa kaloo laga fiirinaya min jihati suduur ma sugan yahay mise waxa weye ma sugna ilan axkaamta sharciga waxaa laisku waafaqsan yahay inaan waxaan sugnayn mooye wax kale aan markaa lagu dul iskarahayn tafsiirkii sidaasoo kale waxa weye wuu baahanaya cilmigan markaas ku fadhigaya waayo waxa weeye dee shayga ugu horeeya ee markaas waxyaabaha muqadimaadkii lagu fasiro qur-aanka ilaahay marka isaga laisku fasiro kadib waxaa ku xiga sunnada rasuulka markaas axaadiistii waxa weye aayaadka qur-aanka fasiritaankeeda kusoo aroortay ambaba waxa weye sawiinsuulkeeda ka warramaysay inay sugan tahay iyo inaan sugnayn qofku wuxuu ku kala ogaanay waa cilmigan kheerartiisa iyo qawaaciddiisa waxa weye inuu bartay ayay noqonaysa cilmi alcaqaa'id hadduu qofku dhiganayo waxa weeye waa inuu cilmiga markaa macrifoon leeyahay waayo waxyaabaha ilaahay subxaana watacaala lagu sifaynayo waa wax ku sugan waa inuu yahay markaas sanad saxa oo sugan markaas aan daciif ahayn yani cilmi kasta dhinacba waxaweye culumtu dhinac buu kasoo gelaya waa culumta oo dhan waxaweye cilmigan waa uu soo gelaya oo markaas qofku waa uu baahanaya sidaa awgeed waxaweye cilmiga barashadiisu waa mid aada iyo aada muhim u ah oo waxaweye qofka looga baahanya macaasi aqoon ugu yeesho marka cilmigan xadiidka loo eegayo da culumta wuxuu noqonaya waa min culuumi lwasaani waayo cilmigan waa xeerar iyo qawaacid qofku uu baranayo oo waxa weye markaa ku gaadhayo inuu kala ogaado wixii la soo wariyey kiisa sugan iyo kaa sugna marka min culuumi alghaya min culuumi almaqaasid culuumta maqaasida kama mid ah cilmigan ee waxa weye tawxiidka fiqiga waxa weye saasoo kale tafsiirka culumta waxa weye noocaas ah kama mid aha laakiin isagu wuxuu fidmaynaya waxyaabahan la soo guurinaya sidii waxa weye markaas loo ogaan lahaa ka saabidka ee sugan oo loo qaadan lahaa ka kayru saabidka looga tegi laha waa min culuumi alwasaa'il sida naxwahoo kale qofku waxa weye ugu ogaanaya tartiibka saxdaa iyo kaa waxa weye aan saxda ahayn sidaasoo kale ayaa waxa weye cilmigan waa min culuumi alwasaa'il marka halkaa waxaa laga garanaya in qofku marka cilmiga uu dhiganayo waa inu isweydiiyo limaada tatacallam cilmigan maxaad u maranaysa maxaa cilmigan hadafka barashadiisa waxa weye aad ka leedahay waa maxay yani hadafka markasta qofku maskaxda ku hayo waa inuu yahay hadduu cilmigu yahay cilmi qaayo gaadhsiinaya inuu qaayadu gaadhsiinayo ujeedada laga leeyay da qofku waxa weye ku gaado hadduu qofku naxwaha baranayo wuxuu baranaya waa maxay in carabkiisu dee waxawey markaas u saxa u noqdo oo tartiibkiisa hadalka ku hadlayo iyo kau qorayaba si saxa dee tartiib saxa u noqdo oo qawaacidda alluga alcarabiya waxa weeye waafaqsan laakiin hadduu naxwaha dhiganayo laakiin haddana jumlad laba jumladood una jisaanahay amba waxa wey garanaysaa hadal kooban una mawduuc ka odhanahayn dee wuxuu noqonaya nin markaas dariiq marna bilaa waxa weeye socodka ku bilaabaya dana kasoo noqonaya dariiq maxaa loo qaadaa somagaalada lagu gaaro maaha hadduu qofku waxa wey waddada marna sii qaado marna soo qaado magaaladii uu tegi waa ka horo socdo ka horqaadi maayo marka qofku waa inuu waxa wey markaa sidaa u fahmo oo cilmiga wixii loo dejiyo ujeedadii looga lahaa inuu adeegsado waxay markaas u isticmaalo waa talabaada cilmiga wasaaisha ee waxa weye qaayada qofka gaadhsiinaya waa inuu ka qaato waxa looga baahan yahay oo waxa wey markaas qaayadii weyneyd waxa waa inuuna qofka ka mashquulin qaayada weyn waa inu waxa markaas qofka una ka mashquulin iyadoo de culubta wasaaisha muhim ay tahay oo waxa qofku maqaasidii wuxuu ku fahmayay ay tahay laakiin haddana hadduu waddadaas weligii ku mashquulsanaado oo marna waxa wey naxwo uu dhiganayo marna waxa wey usuulisati uu halkan ku dhiganayo marna waxa wey meel mustalax uu ku dhiganayo laakiin una waxa wey halkaaba dhaafahayn oo ujeedadii waxa wey laga laha una dhaafahayn waxay noqonaysaa waqtigu ku luminayo waxay noqonaysaa nooc min dayac alwaqti nooc min dayac alwaqtiga noqonaysa waa in culumtu qofka ay u kala waxa wey markaas sumadsanaato oo sunnada ay u kala leedaha uu kala garanayo cilmiga raayada ah sidiisa loo baahaya in qofku barto iyo ka wasiirada ay waxa markaas qofka gaarsiinaya wado ee cilmi kale in waxa weye u adeegaya cilmiga mustalax alxadiis la yidhaha waxa weye nashadiisa waktigii markaas uu bilaabmay iyo qaabkii waxay markaas culamadu wax ugu qoreen hadduu iyada kooban kan idhaaho waktiyadii markii ugu horreysay ee waxa weye markaas culumta ee lama diiwaangelin oo waxa weye markaas waxa uu qoro waxaa ugu horreya axaadiista rasuulka sala allahu alayh waali wasalam oo iyana waxa markaas si gaargaara waxa loo kala barbaray kadib markii dambe casr tadwiir culumta la bilaabay waxa weye markaas fiqiga wax laga qoray usuul fiqiga waxa wax laga qoray ayaa cilmigan markaas inay culumta culimadu waxa kaga dhex warramaan oo waxa weye markaas wax ka qoraan ayay gudataan ciddii ugu horreysay waxa weye markaas ka hadashay waxaa kamid ah alimaam ashaafici raximah allahu tacaala alimaam shaafici ayaa ka mid a ciddii culimadii ugu horreysay cilmiga mustalax alxadiidka ka hadashay oo kitaabkiisa waxa wey risaala leedah usuul fiqiga uu kaga warramayo oo waa cid badan oo cilmiga mustalax alxadiidka ku saabsan ayaa waxa wey markaas ku jirta sida uu yahay ciddii ugu horreysay cilmiga usuul fiqiga shaafici dejiyey ila waxa wey markaas culimada badankooda ay isku waafaqsan yihiin laakiin maraqkuna awalu man allafahu fi lkutubi maxamed ibnu shaafici almudalidi وغيره كان له طريقة مثل الذي للحب من خلق يعني عدي ورثة علم الوصول فقه وحكفر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عدي ورثة وحوية المصطلح الحديث كهذا سنة الإمام الشافعي هو الإمام الشافعي أيها وحوية الذي وهري في كهذا الله يا بمعنى كاملة إذا سوق كده ولينا ويتيري المصطلح عدي ورثة وايسد صارت كده علوم اختلاف الحديث اختلف الحديث حديث سيد الصرافي isna waxa wey loo jimcinayo ciddii ugu horreysay waxa markaas ka hadashaa alimaam shaafici raximah allahu tacala iyo hadda kitaabigu ku leeyay waxaa ka mid a culimadii ugu horreysay cilmigan waxa weye ka hadashay alimaam waxa weeye axmed bin xambal raximah allahu tacaala oo kutub waxa wey markaas xadiis cilmi alxadiis uu kaga warramayo oo waxa marka gaar ahaan cilmiga cilmi cilali xadiiska la yidhaha cilmi cilalka kutub waxa weye uu kaga warramayo su-aalo ee waxa weye lagu weydiinayo ayaa jirta ardaygiis waxa weydiinaya waxaa kamid a ciddii waxay ugu horeysay aso kale alimaam muslim ibn xajaaj raximah allahu tacaala kitaabka waxa wey saxiix muslim muqadimada masaa'il cilmiga mustalax xadiiska masaa-isha waxa weeye ugu waaweyn ka mid ah ayaa waxa weye kaga hadlay oo si qawiya waxa markaas uga hadlaya marka culimada ugu horeysay waxay ka hadashay ayuu ahaa alimaam muslim ibn xajaaj raximah allahu tacaala waxaa kamid ah aso kale cali ibn lmadini sheekh alimaam albukhaari raximah allahu tacaala culmadii ka hadashay cilmigan iyo kumidaa kutubta ka qortay gaar ahaana cilmu cilalka ayaa waxa markaas kutubu ka qoray waxaa ka midaa saasoo kale alimaam abu daawuud raximah allahu tacala saaxibu kitaabi sunan isna cilmigan waa ka hadlay waxa weye risaaladaana jirta oo cilmiga mustalaxa kaga warramayo uuna ku sifeynaya qaabka sunantiisa waxaweye markaas uu qoray iyo wuxuu waxaweye markaas uu ku sheegay saasoo kale alimaam abu ciisa atirmidi raximah allahu tacaala isaguna waxaweye cilmigan waa ka hadlay oo waxay magaranaysaa kitaabkiisa sunantiisana uu kaga hadlaa cilal waxa weeye uu ka qorayna waa uu jiraa oo waxa weye mustalax uu kaga warramayo markaas markii dambe ciddii ugu horreysay ee si waxa weye mustaqil oo madax bannaan cilmigan wuxuuga qortaa oo masaa-ishiisa waxa weye markaas soo ururisaa وحوالي الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى نزهة نظرك وعها القاضي وحوي أبو محمد الرامهرمزي الحسن بن عبد الرحمن صدح بقولي نحن في حي مثلا في جريدة أيا وحوي في شيخاس أيا وحوي عدي وهريسي وها علما في المستقبل وما لحظنا وحوي حضرتك كتاب قرنوها المحدث الفاصل المحدث الفاصل أيها isagu markaas ma wada koobin cilmigan oo istixaabku muu samayn dabeetana waxa weye culimadii ka dambeysay ayaa iyakuna waxa weye ka hadlay waa alimaam alxaakim abu cabdillaahi maxamed ibnu cabdillaahi qaaxid almustadrak cala saxiixayn kitaab buu ka qoray macrifatu culuum alxadiid waxa weye la yidhaha isagana waxa weye markaas kuwii ka dambeeyey ayaa markaas ka daba qaatay oo waxa weye uu kamid yahay sheekh abu nucaym axmed ibnu cabdillahi alisbahani saaxibu kitaab silyat alawliyaa kitaab baa waxa weye markaas isaguna ku qoray uu waxa weye kitaabkaas macrifatu culuum alxadiid waxa weeye markaas ugu khidmaynayo ayaa uu ka qoray kadib kuwii kuwaa ka dambeeyey culummadaas ayaa ka hadlay waxaana ka mid ahaa khadiib albakhdadi abubakr axmed ibn cali ibn saabir imaamkaas waa culummada waxa weye ugu caansan cilmiga mustalax alxadiidka waxka qoritaanka marka laga warramayo abubakr axmed ibn cali ibn saabir alkhadiib albakhdadi saaxib kitaab waxa weeye taariikhu baghdad afar boqol iyo saddex iyo lixdankii hijriyada ayaa wax wada u dhigay sheekhaas waxay culimada qaarkood yidhaaheen ma jiro yacni tan funuunta xadiidka ka mid a ilaa waxbuu ka qoray waxayna yidhaaheen kullu man ansafa calima ana almuxadisiina ciyaalun waxa weye magaranaysa cala alkhadiid oo calaa kutub alkhadiid yani qof kastoo garsoor amba hisaab sameeya wuxuu garanaya muxadisiintu khadiib kadib inay kutubtiisa qaar markaas iyaaloo cuskada oo u noqda waxa weeye waayo cilmigan aad buu ugu fidnaya alkhadiim albaqdaadi raximah allahu tacaala kutub kala duwan ayaa uu ka qoray si guud kutub ugu qoray cilmiga ka warramaysa masaa'il cilmigan waxa way ku saabsan kutub waxa way markaas ka warramaysa kadib waxaa yidhi alxaafid abu camr taqiyudiin cusmaan ibnu salax cabdiraxmaan alimaam ibnu salax raximah allahu tacaala abu camr waa imaam macruuf ah oo wuxuu dhintay lix boqol iyo waxa weye saddex iyo lix boqol iyo saddex iyo afartankii hijiriyada sheekhaas abu camr ibn salaax layraa ayaa yimi markaas sheekhaasi kutubtii culimadii ka horreysay iyo kutubtii alkhadiib albaqdaadi raximah allahu tacaala ayuu diraaso ku sameeyey oo waxa weeye uu shaandheeyey oo waxa weeye markaas maqaasideedii kala duduwanadeed ku keenay kitaab buu dabeeta qoray mustalax alxadiidka ku saabsan oo culuum alxadiid layraa muqadimatu ibn salaxna caanku ah muqadimatu ibn salax ayuu caan ku yahay culuum alxadiid ayaana la idhaa uu sheekhu u bixiyey kitaabkaasuu qoray kitaabkaas culimmadii ka horreysay iyo kutubta alkhadiib albaqdaadi raximah allahu tacaala ayuu shawaaidii ku jirtay iyo cilmigii isugu keenay cilmigii waxay markaas uu isu soo ururiyey kitaabkaas ayuu ku qoray ciddii alkhadiib albaqdaadi markaas ibnu salax ka dambeysay kitaabka muqadimatu ibn salax laydhaa amba culuum alxadiidka laydhaa ayaa marjic u noqday marjicka waxa weye markaas uu noqday cilmigan ciddii dhiganaysa ciddii waxa magaranaysa ka hadlaysa kitaabkaas ayuu iska jiro waayo kutubtii hore o dhan buu sheekhu raximah allahu tacala isku soo khulaaseeyey oo si fiican waxa weye u qoray wuxuu leeyahay alxaafiz ibn xajar raximah allah falihada cakaf annaasu caleyh sidaa awgeed waxay markaas dadku dul citikaafay ay laaziminay joogteeyeen kitaabka muqadimatu ibn salax ee culuum alxadiidka laga culamada qaarkood waa ay sharxeen oo sharaxa waxay markaas ay ka bixiyeen sida kitaabka ataqyiid walibaax alxaafiz ibn ciraaqi raximah llahu tacala u leeyahy qaarkood waxa weye nadmi bay ka dhigeen oy gabay bay ka dhigeen sida waxay magaraysa alfiyada tabkir oo tabkir alfiyat alciraaqi caanka ku ah alxaafid alciraaqi raximah llahu tacala uu leeyahay alfiyat alimaam asuyuudi raximah llahu tacala ayaa kamid ah oo gabay waxa yana ah waxaa nad ay nadmuun u tahay muqadimatu min salax qaarkood waxay ku sameeyeen ikhtisaar way soo gaabiyeen way soo ururiyeen kutubta waxa weye lagu soo gaabiyey waa ay badan culimada soo gaabiye waxaa kamid ah alimaam annawowi raximah allahu tacaala laba jeer baa waxay marka soo gaabiyey waxay magaranaysa kitaab al-irshaad iyo kitaab waxa weye ataqriib layraa waxaa kamid ah ibn almulaqib waxay magaranaysa sheekh layraa culimada soo gaabiyey waxaa kamid ah sheekh waxa weye markaas la yidhaaho alzarkashi waxaa kamid ah waxa weeye ibnu jumaaca culimada waxa weye soo gaabiyey waxaa kamid ah alxaafid ibnu kasiir raximah allahu tacala kitaabkiisa sheekhaanu dhiganayna kitaabkan markaas الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث اختصار علوم الحديث وحنا مقع كتاب كيما كثير اختصار علوم الحديث عليه محو كتب هذه مكان مقدمة من الصلاة كتاب في السودان insha allahu taala muqadimada inoogu imanayso marka waxaa la yidhaha ixtisaaru culuum alxadiid kutubta rabdabadba markaas kitaabkaa lagu soo baabiyo culimadu u fugeeyo qaar waxa weeye waxyaabuhu ku qaldamay markaas ka dabageeya oo waxa weye ictiraadaad ku sameeya qaar waxa weye ictiraadaadkaa kaga jawaaba dhinacyo kala duwan ayay culimadu waxa weye kitaabka ugu shaqeeyeen ugu khidmeeyey kitaab marjica ayaa waxa weye markaasuu noqday markaasuu mukhtasaraadka kitaabka lagu soo gaabiyey fiica waxaa kamid a kitaabkan ibnu kasiir raximah allahu tacala uu kitaabka kusoo gaabiyey ikhtisaaru culuum alxadiis waxaa magaca ku qoraysaa baritaan albaacis alxafiid sharx ikhtisaar culuum alxadiis magaca albaacis alxafiid kitaabka ibnu kasiir waxa weye markaas lama yidhaho waxaa la yidhaha ikhtisaaru culuum alxadiis laakiin albaacis alxafiid waa sharxa asheekh axmed shaakir raximah allahu tacaala sharaxa asheekh axmed shaakir ayaa sharxiisa la yidhaha sheekh la yidhaha markii ugu horreysay kitaabka la daawacay ikhtisaaru culuum alxadiis ibnu kasiir sheekh maxamed waxaa markaas sheekh la yidhaha maxamed cabdirazaaq xamza ayaa kitaabkan markaas daabacay oo waxa weye markaas maka ayaa lagu daabacay dabeetana kitaabka sharci iktisaar culum wuxuu bixiyaa albaacis alxafiif buu bixiyey fi iktisaar culum alxadiis الشيخ أحمد شاكر بقى رحمه الله تعالى دابع تاكي في مركز إسكت وعلمي سيتنا وعاركم كتاب كان اختصار العلوم الحديث مدعي سنة الباعث الحفيد لكن مدعي شيخي وظهري دابعه والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة يعني وها ayuu ku caanbaxay kitaabka marka waa kay kitaab magaciisii mid aan ahayn ku caanbaxay ayaa sheekh axmed saakir sharax u saaray ikhtisaar kitaabka ibnu kasiir dabeetana wuu jilciyey sharxii sharxiisii wuxuu bixiyey albaacis alxafiif sharxi ikhtisaar culum alxadiis magacii markaas kitaabku ku caanbaxay oo ah waxa weye albaacis alxafiifna waa uu daayey kii sheekha kitaabku qoray waxa weye markaas imaam ibnu kasiir raximahullahna wuu jilciyey wuxuu isna meeshii uu ku sheegay wuxuu ikhtisaar culum alxadiis marka albaacis alxafiif ma aha magac waxa weye ibnu kasiir raximah allahu tacala kitaabkiisa u bixiyey laakiin wuxuu laydhaha waa sharaxa axmed shaakir raximah allahu tacala kitaabka ibnu kasiirna waa maxay waa ikhtisaaru waxa weye culuum alxadiis ikhtisaaru culuum alxadiis weeye kitaabka sheekh kitaabkan markaas ikhtisaaru culuum alxadiis albaacis alxafiif waxa ku caanbaxay waa kitaab saan tilmaamay kutubta waxa weye markaas bilowga abu kamid kutubta bilowga waxa markaas soo kooban ayuu kamid yahay ee kitaabkaana ayaana waxa markaas lagu soo gaabiyey sheekha qoray kitaabkan ee soo gaabiyey waa imaam de macruuf oo waxa weye aan cid loo tilmaamayn waa la wada garanay waa alimaam waxay wada garanaysa ibnu kasiir raximah allahu tacaala imaam waxa weye markaas mufasir ah oo muxadis ah oo waxa weye markaas faqiih ah oo mu'arif ah taarikhiyahana ayaa waxa weye ahaa waxaa mashaayikdiisiyo cidda wax ka qaatay kamid ah sheekh islam ibnu taymiya raximah allahu tacaala yaa kamid ah الحافظ وحوي المزي رحمه الله يا وحوي مركز كلمة علموها وين أيوة لها وخاصة الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ومركز وحوي وكمل هي وكسر تفرسي أردش رب الله سبحانه وتعالى لها وحوي علم وكبرتي كتبت رب الله بشيء لها كتاب كتبتي ثلاثة وحوي عاصم جلسة تفسير القرآن الكريم تفسير وحوي الحافظ الكثير رحمه الله تعالى والسيود ورميد الله بدون وحوي قال كيس المقري كتبت تفسير كبير ومش لحل أيها وحوي مكيس كميس waxaa kamid a kitaab albidaya wnihaaya kitaab albidaaya wnihaaya waxa markaas taariikhda uu kaga warramayo ayaa kamida kutub fara badan buu lahaa waa imaam caana oo waxay maqadasay macruufa oo dee magaciisa sheegitaankiisa nagaga filan ee waxa markaas in loo tarjumeeyo oo markaas waxa laga hadlo waxaana markaas ku yaal xaggaa hore tarjamo oo waxa weye uu leeyahay sheekh maxamed cabdiraaq xamza oo kaga warramayo ibnu kasiir tarjamadiisa mashaayikdiisa kutubtiisa waxa weye taariikhdiisa kagoor waa sii doonta insha allah saasoo kale mid kasoo horeysan wuxuu kaga warramaya cilmiga mustalax xadiiska nashadiisa qaabkii u bilowday ayuu ka warramaya sheekh maxamed cabdirasaaq xamza wuxuuna soo guurinayaa hadal alxaafid ibn xajar raximah allahu tacala nuzat nadar buu ku leeyahay oo masalada kaga warramayo markaa isagan insha allahu tacala ku akrii doontaan waxaan markaas imaka dhiga doonaa kitaabka alxaafid ibn kasiir raximah allahu tacala uu qoray sharaxa sheekh axmed shaakir raximah allahu tacala uu saaray wixii markaas meelaha qaarkood aan uga baahano ayaa wax weeyaan akhrii doona laakiin waxaan akhrisanayna insha allahu tacala waa maxay waa kitaabka alxaafid ibnu kasiir raximah allahu tacala ikhtisaar culuum alxadiis kaasaan dhigan doonaa albaacis alxasiisina waa isagu baaba lagu magacaabaa laakiin waa sharax asraar waana isku daabacay sharax iyo waxa markaas masrigu waa sharaxna xagga hoosu markaas furan yahay masriguna waa kaa kale marka insha allahu tacala masrigi waan akhrisan doonaa wixii markaas muhimka ah ee waxa markaas aan uga baahano شرح الشيخ احمد شاكر رحمه الله امام محدث ومعروف ايضا احمد شاكر رحمه الله امام محدثه وعلوم المحدثين في العصر كان ايها markaas isagana waxaan uga baahnay insha allahu tacala inka akrin doonaa markaas sidaasun dee kitaabka insha allahu tacala bismu dagaalan doonaa qaabka noo dhigan doonaa waxaan noqon doonaa waxa weeye casharkan qaadan doonaa markaas un wixii markaas ka cadayn iyo tawdiix u baahan baan insha allahu tacala sharixi doonaa markaas waxaanu samayn doonaa imla yeedhi masaaisha fawaid ku saabsan ee fawaidda meelaha qaarkood ku jira waynu yeedhin doona insha allahu tacaala markaas qofkii yeedhis waxa way ku fiican waxa way markaas casharka marka uu dhameyno ee laga baxo ayaa la yeedhinaya inti markaas fawaida la sheegay casharka kadib baa la yeedhinaya qofkii markaas yeedhiska ku fiican waxa way markaa degdegaya ayaa soo hari doona qofka kalena taasuma kusii qoran doona insha allahu tacaala halkaasaa maasoo dalateena tahay allahu subxaana watacaala aclam barakallahu fiik